mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jubbaland oo iskugu jira labada gole ee dowladda ayaa deegaanka buurgaaba kulan kula qaatay shacabka magaalada iyagoo ka dhegaystay cabashooyinka la xidhiidha arrimaha biniaadanimada sida ceelasha biyaha oo uu deegaanka buurgaaba ku tiirsan yahay qaar ka mid a dadka deegaanka uu mas-uuliyiinta ugu warbixiyey xaaladda deegaanka ayaa u sheegay in deegaanka buurgaaba uu yahay deegaan ay ku nool yihiin dad danyara oo u baahan in wax laga qabto xaaladooda nololeed annaga haddaan ahay deegaan reer buurgaaba gargaarka inoo gaareen jaaliyadda noo joogaan dibadaha oo reer baajuuna maasha allah weeyaan alla baan ku mahadina ayagana waan mahadina waxa badan bay noo qabteen gaargaar oon la koobi karin bay noo gaareen alxamdulilah rabbilcaalamiin dadaalkiina waynala dadaaleen waynu suuru gali weyde marka insha allah biidnillahi karmana badina intii badnaa waa laga hadlay odayaalna waa kasii dambeyn doona waxaanu joognaa xarun hadda ka hor oo biyo macaaneen aan ka samayn rabnay oo ilaahay usan noo qadirin gurigan aan ku dhex jiro bacweynahan waxaanu u dhisnay niman muxsiniin ayaa lacag nagu deeqay oo maraykanka jira oo buurgaaba u dhashay nimankii lacag labaiy toban kun oo doolar nagu soo deeqeen labaiy toban kun oo doolar waxa kale kumaana qabanin muhiimka buurgaaba waa u dhalanay lixdan iyo toddoba sanaan jiraa intaasaan lasoo aykaanay biyo la-aan ayaan waxaanu aragnay inaan biyo haddii aan samaysan karno ama motoor aan ku heli karno inaan ku gadanno motoor oo xamarna loogu sheegay oo biyo safeen ah oo biyaha macaaneynaya biyaha badda oo macaan ka dhigayo motoorkaasaan rajo naga galay toban kun ayaan laga siiyey motoorkii labaiy toban kun laba kunna waa lagu soo nooliyey kharashkii iyo wixii ayaan ka dhiganay gurigan annaga mucaawin ahaan magaaladii intaan lacag isku aruurinay ayaan gurigan ka dhisanay ceelkana hadda arkaysiin oo la jaray makiinadaa jirta oo dhagaxya harjaraya intaas bulkeeto kun iyo laba kun oo bulkeeto ayaan kasoo saarnay awal waakhir ilaa biyaha laga gaarayo waxaa lagu jeexayay makiinadaas lagu jeexayay alxamdulilah rabbilcaalamiin ibraahim xasan cabdi wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha jubbaland oo dhankiisa bulshada deegaanka la hadlay ayaa sheegay in baahiyaha ugu daran deegaanka buurgaaba oo ah dhanka biyaha ay wax badan ka qaban doonto dowladdu isagoo sheegay in lagu dadaali doono haqabtirka baahiyahaasi odayaasha reer buurgaaba waa salaamantihiin muhiimadda aan halkan u imaanay oo naloo warbixiyo ceelkaasi iyo goobtii mashiinka lagu rakibay iyo wixii dhacay maa qadar allahu laabuda an talqa xaaweyna maa qadar allahu laabuda an talqa wix ilaahay qoray ma la waynaayo rafacat alaqlaam wajaftu suxbaa la yihahdaa marka insha allah taas waad iga tacsiyeynayna ta labaad yabooha iyo qayladhaanka iyo rabitaanka reer odayaasha reer buurigaabo waa biyaha yaboohada ugu weyn hadda biya sababto ah ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wajacalna almaaa kula shay xayan soo ma suuratulhuud waxaa laga leeyahay ilahay wuxuu wax walba nolol waxaan ku leegnay biya biya haddii laa nolol biya hadduusan meel jirin wax nolol leeyahaada ma jiraan yabooha iyo qayladhaanka iyo reer odayaasha reer buurigaaba ama bulshada kureer ku nool reer buurigaaba waa biyaha taas biyahaas maxaa loo baahan yahay biyo kale sababto aagan dhan waa la ogyahay judug ab ka ab waa dhanaan maleb yani biyo macaan meel laga qodo waxaan ugu soo dhow waxaa weeyaan waa lafta holaba jeer uga noo jirto dhowr iyo labaatan soddon kilomitr waa kan ugu dhow marka muhiimadda ugu weyn maxaa weye in yabooh loo sameeyo haddee noqon lahayna qurba joog dowladda reer jubbaland ganacsatada muxsiniinta in qaabkii lagu heli lahaa injinkaas mashiinkaas biyaha macniin lahaa muhiimadda waa intaas in halkaas ku dadaalo ganacsatadeena oo madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaan iyo annaga in isku tashano sida injinkaas loo heli lahay dadkan biyaha u heli lahayeen waa meesha ugu fudud maanta laga heli karo waa injinkaas la helo